munaasabadan oo saddex goosood ahayd waxaa isugu yimid mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed madaxda macadka soos iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya waxaana lagu kala seexday heshiis is-afgarad ah oo lagu horumarinayo macadka tababarada umulisooyinka ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxaa goobta ka hadlay ugu horeyn mas-uuliyiinta ka socday wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed iyo macadka s o s oo goobta ka sheegay ujeedooyinka heshiiskan iyo baahida loo qabo in la hormariyo macadka tababarada umulisooyinka ee koonfur galbeed hay-adda soos iyo wasaaradda barnaamij wada shaqayn wasaaradda caafimaadka maynku gohna xoojinta adeegyada caafimaadka noocyadii shal duub ee ku mudata qeybtuma hati unaatan roogna oo ah horumarinta iyo hasaarowka umulista tayila sababta marku guurahayna sidii adiga ahayti t b a ama traditional bath attendance ama umulisooyinka umulis dhaqmeedka salanguur skilled attendant qorshayadan waxa weeye inay laba iyo toban bilood oo isku ekaan iskuulkan waxaa rabnaa wasaaradda inay toos noogu wareejiso aan annagana mas-uuliyaddaas qaadno muddo shan sano ah waa waa ka go-an tahay s o s inay iskuul gacanta ku hayso dadaallo mashruucan ka dheer baa already bilownay inaan inaan sii wadi doono tiimka h g f d ka socda ee global teamkeenane arrintaasi gacan bay nagu siiyeen inay iskuulka taageeri doonaan annana aan maaragtay iskuulka sii saboot garayn doono
nolollo way ha ku bilowdaase hooyo iyo dhallaan way ha saareenna maamulka iyo macalimiinta macadka umulisooyinka baydhabo gabdho quruxdo badan gabdhoona hor fadhiya ku mid ayin ilaa iyo shan dufcadood intii hasaareen lama dufcadoodna hadda yoo ka xaraysiyin waa hooyooyin aan dhabar adeegi iyo dad hasaaran macalimiin hasaaran gabdhoogi geedka jiilkun cusub iyo jiilka roogaba samata bixiifada yoo hasaareen shaqo onay tahay meyle raayus sadagaa wilinba qof oo meyle raayus dhalow dhibiyaad ogdolankii annahrisay roogay fiiriyay badbaadii fadka dadaali shaqo onay tahay ma ah walo beesanay la siisadoo ma bees ku qiimo badan marka ciidan mahadsantiin ugu dambeynna siciid axmed cali wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayaa goobta hadal ka jeediyey laba dadaal oo laba dhinacla ah dadaalka madaxweynaha uu sameeyey kulankii isaga iyo s o s magaalada muqdisho ku dhex maray iyo maxay ato s o s madaxdeedii sida ay uga jawaabeen codsigii iyo soo jeedintii madaxweynaha waxaan filayaa muddo dheer maysan qaadanin xaqiiqdii maalinkii codsiga loo jeediyey iyo jawaabta ay ka bixiyeen marka labada dhinacba oo madaxweynaha uu ugu horeeyo oo dhanka dowladda matalayay ayaan aada ugu mahadnaqaynaa marka labaadna hay-adda s o s oo maxay ato sida hufan oo dhaqsiyaha badan oo aanan shuruudo lahayn oo aanan xujo lahayn oo arrintaas ay kaga jawaabeen baan u mahadnaqaynaa maxay ato s o s kaalinteeday qaadan doontaa waxaa rabnaa dowladdan kaalinteeday qaadan doontaa private sectorka iyo hay-adaha kalena inay kaalintooda ay qaataan rabna hadduu ilaalal ku noqdo insha allah macadka tababarada umulisooyinka ayaa qayb weyn ka qaata horumarinta adeega umulisooyinka ee koonfur galbeed kaas oo soo saara umulisooyin kala duwan oo ka howlgala deegaanada maamulkaasi